halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da oo aad si toos uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitrban hirarka efamiyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood ayaad sidoo kale nagala socotaan
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal waa fiidnimo talaadaha bisha januwarina waa saddex iyo toban sanadka laba kun iyo shan iyo tobanka idaacadda cawaysnimona waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii waa barnaamijkii go'aankaaga oo si wada jira idinku soo gudbinayaan anigoo ah maxamed cabdi iyo sahra cabdi axmed
weliba kaasoo kale waxaa dhacda inuu dhibaato weyn usii geysto oo yidhahdo haddaad itiraahdid wii qabaa oo ay sheegtid waxaan kaa gaarayaa go'aan oo waxaan leeyahay ma qabo uurka aad leedahana waa inkiraya gabadhii marka troma iyo problem bay ku noqonaysaa dibreshin bay noqonaysaa oo xanuunno psychologia ku dhacaya oo maalinwalba dhakhtar in la geeya ay u baahanayso cilladda haysatana reerkoodii ma oga oo qur-aan baa lagu akrinayaayo maalinba meel baa la geynaya kaasi waxa uu ahaa kamaaludiin cabdikariim cawke oo ah maamulaha akadeemiyadda tababarka hoggaanka qoyska iyo xallinta khilaafaadka ee aflax ee magaalada boosaaso ka hadlaya dhibaatada guurka noociisa khudba sireedka loo yaqaano
dhanka kale haddii aan ka eegno dhallinyarada laftigoodana in aynan micnaha marka hore isa soo dhisaan oo isku soo diyaariyaan inay mas-uuliyad qaadi karaan sababtoo a guri marka aad dhisaysid waxaa loo baahan yahay qof u diyaarsan inaad tahay ina aabba noqotid ama dhanka kaleba gabadha inay u diyaarsan tahay inay hooyo noqoto
kaasina wuxuu ahaa xuseen maxamed oo xubinkaa ururka badbaado oo dhallinyarada la taliya kana dhisan dhadhaab oo ka hadlaya kaalinta dhallinyaradu ay ka qaadan karayaan guurka iyo qoys guulaysta waxaan kaloo idiin haynaa warbixinno kala duwan oo aad ku maqli doontaan dhallinyarada iyo guurka iyo weliba qayb aynu ugu magac darnay maxaa maskaxdeeda ka guuxaya oo aynu ku eegno dhallinyarada wax amaankooda ku jira kulanti wacan idilkiinba dhegaystayaal waxaad naga dhagaysanaysaan v o a washington iyo barnaamijka waa go-aankaaga xeryaha qaxootiyada ee dhidhaab ee dalka kenya waxa ay magaalooyinka soomaaliya kaga duwan yihiin fursadaha shaqo ee ka jira arrintan ayaa waxa ay keentay in dhaqaale ahaan dhallinyarada xeryahaasi ku nool ay caqabado kala kulmaan nolosha gaar ahaana dhinaca guurka haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha v o e da aadan xasan tarax bulshada qaxootiga ku nooli waxa ay soo mareen marxalado kala gooni ah iyo heerar kala duwan oo saamaysay noloshooda mid walbana ee la jaan qaado hadba daruurta jirta iyo wakhtiga sida uu yahay haddaba bulshada soomaaliyeed ee ku nool xeryaha guurkoodu waa mid caynkee ah inkastoo aynu leenahay xeerar iyo wadiiqooyin aynu u marno markay timaado in qoys la yagleelo baahida iyo duruufaha oo kala duwan dartood guurku waa noocyo badan yahay mar bay gabadhu u guursataa reerkooda oo ceer ah siday hanti u heli lahaayeen waxayna raadsataa nin aysan jeclayn balse ay dhaqaalo ugu xilata qaar kale guurkoodu wuxuu ahaa mid aabbaheed uu siiyo oday ay saaxiibo yihiin oo uu dhaqaalo ka qaato kuwo waxay naftooda u doorbidaan nolosha oo ku xun inay hesho reer ay leedahay oo ay dhibka kaga nasato inkastoo daruufo adag ay jiraan haddana waxaa u babacdhigay lamaanayaal doonaya inay nolosha isla qaybsadaan waxay doonto ha ku qaadatee waalid kasta waxa uu doonayaa in gabadhiisa ay guursato nin hanan kara amaba dhaqan kara dhaqaale ahaan iyo weliba inay ka helaan hanti wiilka guursanaya gabadhooda balse meesha ay ku nool yihiin waa xaraq qaxooti oo noloshoodu badana waxa ay ku tiirsan tahay macaawinada yar ee siiyaan hay-adaha xuseen maxamed waxa uu xubin ka yahay urur lagu magacaabo badbaado kaasoo shaqadiisu ay tahay in dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool dalka kenya ay uga wacyigelin lahaayeen arrimaha quseeya noloshooda waxaana ugu horeyn weydiiyey sida uu u arko arrimaha guurka khaasatan marka lamaano israbo la isku diido haddii waalidka uu gabadha ugu diidayo wiilka waxyaala aanan muhiim ahayn sida tusaale inuu qabiil kale ka dhashay iyo waxyaalo oo micnaha noocaas ah waa fikir khaldan waxaanu dhihi lahaa waalidka arrintaas micnaha ha joojiyaan ha ka fiiriyaan ninka dhallinyarada ah inuu yahay nin mas-uuliyad qaadi karo oo micnaha gabadhii dhaqan karo hadduu yahay qof diin leh xoolana haysto oo dhaqan kara gabadhii ma qaba in loo diido laakiin waxaa laga yaabaa dhanka kale ayakana waalidka in ay inta badan waxay la jecel yihiin gabadhooda nin micnaha dhaqan karo waxaa laga yaabaa dee ninkan inaynanba ku aamini karin gabadha marka haddii ay saas tahay ayaga oo aanan fiirinin waxyaalaha hoose oo sida qabiil ama waxyaalo noocaas ah haddii ay gabadha u diidaan oo ay arkaan ninkan nin micnaha mas-uuliyaddii kasoo bixi karaba inuuna ahayn ama nin micnaha jaanisgaada oo waxyaalo kale niyadda ku hayo markaas ayagana xaq way u leeyihiin inay gabadha ilaaliyaan sababtoo ah waalidka wax badanoo waxay garanayaan oo aynan garanaynin dadka yaryar ka badbaada ahaan ururkiina maxaad ka qabataan barnaamijyadan dhallinyarada lagu diidayo gabdhihii gayaankooda ay guursan lahaayeen khaasatan waalidka ay diidayaan horta wacyigelin baa anaka sameynaa wacyigelintana insha allah waxaa qorshooyinka noogu jira inaan ka hadalno barnaamijyadan tusaale inaan ka hadalno barnaamijyada ah in qabyaalada micnaha ayada in guurkii waxaa la qabyaaladeeyey waa arrin aada u qabdaran gabadha iyo wiilka haddii ay isdoortaan ayna awoodaan inay isguursadaan adduunka hadda muxuu ahaayey fidnadiisa way badanaysaa dad badana waxaa jiro guurkii apple ah oo awoodo haddana aanan guursanaynin marka barnaamij waxaa jira maalidoodaan ka sameyno guurdoon ah oo aan ku dhiirigelinaynay dhallinyarada ee awoodda leh micnaha waxaan ka wada awoodda mas-uuliyaddana qaadi karo micnaha una diyaarsan inay guursadaan inay guursadaan marka horta guurku waa wax fiican dhaqamadii hore iyo reerka kama guursano iyo isma geyno iyo waxyaalaha noocaasana waa fikrado khaldan oo aan doonaynay in bulshada laga dhex saaro marka wacyigelin ahaan waxaan u sameynaa in dee dadkii aanan la midabta koorin oo ninka dhallinyarada haddii uu awoodo waxna bartay awoodana gabadhan mas-uuliyaddeeda inuu qaado inuu qaado dhanka kale haddii aan ka eegno dhallinyarada laftigoodana in aynan micnaha marka hore isa soo dhisaan oo isku soo diyaariyaan inay mas-uuliyad qaadi karaan sababtoo ah guri marka aad dhisaysid waxaa loo baahan yahay qof u diyaarsan inaad tahay ina aaba noqotid ama dhanka kaleba gabadha inay u diyaarsan tahay inay hooyo noqoto marka qaab noocaasa aan aan ku dhiirigelinahayn dhallinyarada bayadaana ku nool nahay waxaa ka jira saddex siyaabood oo manaha waalidka ay iskugu diidaan lamaanaha rabo inay isguursadaan midda koowaad waxay tahay dhaqaalahaan wiilka inuusan dhaqaalo lahayn tan labaad waxay tahay dhanka qabiilka tan saddexaad hadda jirtaba waxaa weye mataqaana fursad iskaga faa'iideysiga bal arrintaasoo kale maxaad is leedahay mataqaana waalidka waa lagaga wacyigelin karaa
horta waalidka waxuu ku saxsan yahaa jirta oo ah haddii uu qofkan fursad sida aad sheegtay fursadgaad uu yahay dee markaas ma ila aha qofkaa inuu dhisi karo mustaqbal gabadh fursaddii uu rabayn hadduu helana hadha waxaa laga yaabaa gabadhii inuu meel ku dayaco tan kale oo ah dhaqaalaha dhaqaalaha waxay ku xiran tahay hadba bay-adda la joogo qofka haddii uu reerkiisa kaafin karo mas-uuliyaddana uu qaadi karo wax muhiim ah in waxyaalaha qaar lagu siixiro oo micnaha ama dahab badan inuu gado ama guryo waaweyn inuu dhiso ama waxyaalo noocaasa haddii uu ninkan awoodo inuu reerkiisa masruufo in aanan waxba lagu sii adkaynin dhallinyarada laftigooda ayakana inay shaqaystaan oo isu diyaariyaan markii ay guursanayaan muxuu ahaay guurka laftigooda siyaabo kala duwan yay dhallinyarada xeryaha isu guursadaan qaar ayaa ka faa'iidaysta fursadda markaas muuqata tusaale ahaan waxa ay doorbidaan inay helaan gabar dhoofkeedu diyaar yahay amaba waddadeedii haysa tanina waxaa caqabad ku keena waalidka oo ka dhiidiya inuu guurkan hagaago maadaama ay waalidka dareensan yihiin in guurkan yahay fursadgaad aysan ahayn kii caadiga ahaa guurka noocan yaa waxaa ka dhasha in gabadhii lala baxo oo la masaafaysto kadibna la soo celiya gabadhii oo xaalkeedu bedelan yahay waalidkiina markaas ay ku noqotay mindi uus ku tagtay xaalkeeduna noqon karo in si deg deg ah loo guuriyo gabadha dhinaca kalena waxaa iyana sii daba jiitamaya dhaqankii xumaa ee heebed sooca ahaa taasoo waxa ugu horeeya ee guurka laga eegayo uu yahay qabiilka dhinaca kale inkastoo dhallinyarada xeryaha aysan muhiimad siinayn oo ay la haystaan dhaqanka waddanka ay ku nool yihiin oo ahaa in aad guursan karto ruuxii ay naftaada ka hesho adigoon u eegeyn diin iyo qabiil haddana hoggaanka reerka soomaaliyeed waxaa haya aabbo soomaaliyeed oo aan marnabo ogolaanaynin in ubadkiisa u guursado waxa ay ugu yeeraan inaysan faracoodaysa soo gelin haddii ubadka ku adkaysato inuu guursado gabadh waalidkiis ay ka soo horjeedaan waxaa ka dhalata in la dayriyo oo arrimaha qoyska aan lagala tashan hablaha yaryar ee guurdoonka ah waxay la haystaan amaba la haasaawaan dhallinyarada dhaqan ahaan ee waalidka ugu yeeraan ciyaal yooyo oo micnaheedu yahay dhallinyarada u labista amaba u dhaqma sida reer galbeedka ma jecla waalidka in gabadhooda ay guursata wiilka noocan ah balse hablaha maanta jooga dooqooda koowaad waa iyaga tanina waxay caqabad ku noqotaa lamaanaha doonaya inay gurtaan miraha jaceylkooda aadan xasan tarax v o a xaryaha qaxootiga ee dadaab
xawaisnimo wanaagsan dhegeystayaal waxaad degeysanaysaan barnaamijkii waa go-aankaaga dhalinyarada oo idinkaga imanaya magaalada washington dhalinyarada muqdisho ayaa ku kala aragti duwan guurka nooca khudbasireedka loo yaqaano qaarkood ayaan jeclayn hase yeeshee u arkaa inuu xal u noqon karayo labada isdoonaysa haddii duruufihii dhaqaale ay u ogolaan waayaan warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa muqdisho inooga soo diray waryaheena axmed xasan colaad dhallinyarada muqdisho oo intooda badan aan shaqayn ayaa marka la eego marxaladda guurka waxaa siyaabo kala duwan ay u maraan sidii ay u guursan lahaayeen dhallinyaradani ee muqdisho ayaa inta badan ku bilaaba guurka loo yaqaano khudbasireedka taas oo sabab looga dhago dhallinyarada aan awoodin in ay bixiyaan qarashka ku baxaya gabadha ay guursanayaan si toos ahna ay ula xiriiraan qoyska ay ka soo jeedo gabadha uu doonayo cabdulaahi ciise axmed waxa uu ka mid yahay dhallinyarada muqdisho wuxuuna ku bilaabay guurkiisa habka qarsoodiga dhalin badan ayaa ku nool oo hablo iyo rag baleh in badan isku qabta anugu naftirkeyga waan ogahay oo waan sameeyey in badana soo galay waxaana keena duruufo qarash la-aan gabadha inuusan ehelkeeda wiilka uusan la xidiri karin uusan dooran karin ayaa duruufahaas unba ugu weyn waxaa keenaya guurka qodbisrada
marka dhallinyaradu qaabka ay marka ay ku heshiiyaan maxaa ka mid a marka waxaa ka mid a waxaa lagu heshiiyaa cidnaha u sheegin iyo in la balamo dhowr bilood la qabsado qofka intaa muddada un laisku moodo ayaa ka mid a qodobadaas marka waxyaabaha ugu badan inta badan waaridka ayaa laga qariyaa marka waaridka ayaa laga qariyaa iyo jabxumadana way keentaa qarashxumadana way keentaa marka in la ogaado ama waaridka ogaado maxaa dhaca wallaahi waaridka laftirkiisa ayaa kala ah waarid waa jiraa macquula markaa oo gabadha yidhaahdo ninkaada hadda wixii uu kugu dhaqan karo gurigiisa ya wixii uu ku awoodo ku dhigto tag ee ku dhaqo gabadha laleeyahay oo lagu dhaqayo way jirtaa oo dad badan ilmo ku dhalo waa lacayaa midna way ku burburtaa oo dagaal baa reerkii gabadha xaggiisa ka imaanaya caqabado badan oo kala kulmaya qaar baa la jirdilaa markii lagu arko oo laga fura xataa gabdhihii ama gabadhii la waxyeeleeyaa dhibaatooyin fara badanaa ka ay marka qaar ka yimaadaan guurka qudbisrada ah ugu dambayntii gabadhii wiilku way ballameen wakti baa lagu ballamay waktigii haddii la gaaro reerkii aysan ogeyn maxaa dhaca wiilkii iyo gabadhii maxaa ka dhex dhaca gabadha matala haddii lacala ay ura qaado kaleetood gabadha way naxaysaa reerkii sidii ugu sheegta ma lahan wiilka marka laba mid unbay noqonaysaa inuu wiilku geesi noqdo oo ragga qaraabada intuu raadiy yidhahdo gabadhaasa ur ile ahalkeeda la tago hala xido inuu yidhaahdo iyo mid doqon noqdo iska furaa markaa unbaa ka imanaysa maxamed xaaji muuse waa nin dhallinyaro ah waxa uuna qabaa in guurka qudbasirada ah uu yahay mid ku faafay bulshada muqdisho bismillahi raxmaan raxiim guurka qudbasireedka magaalada muqdisho si saa'id ayuu ugu faafay dadkaan ummaddan wax badana isku kala jiraan qof awoodda inay guursato ee caadi guri u tagto iyo qofaan awoodin qofta aan awoodinna noololay rabtaa qofta awoodana noololay rabtaa marka qofta aan awoodin haddaan annaga dhahno guudka qubasidaadka wax xun waaye gabadha aan awoodin weliba awoodin waxay naqanay inay iska joogaan ee meesha waxba ka soo bixin ee noloshu saas kusii adkaato marka aniga fikirkeygi waxay la tahay guudka qubasidaadka inaan aanan saas u fogayno oo xoogaa aan soo dhaweyno waxaa leedahay guurka qudbasireedka bulsho badanaa ku nool oo dhamba dhalinyaro badan marka maxaa marka guurku qudbasireedka inta badan waxaa la yidhaahdaa mararka qaar xagga duruufahoo kale way keentaa mararka qaar waxaa la yidhaahdaa qofku isagoo awoodo ayuu qudbasireed galaa isagoo haweentii kale ka baqaya marka dhowr walxaatay bay xambaarsantaa baa la yidhahda aad iyo aad dhowr walxaatay xambaarsantaa laakiin sida mid haddaan dhahno ninka oo guurka qabo saas meel aan dhiganno laakiin tan kale waxaan aadaynaa dadka aana awoodin dadka aan awoodin awooddu ma ahan inay dhaqaalo le naqato qof aana awoodin waktiga waxay samaynaysaa arday waaye jaamacaday wadaa ama jaamacaday isla wadaan afar sano ilzamo waaye dadkaan waxbay isla soo wadeen wax isaweytaanka dhexdooda waxaa dhici kara inuu haddii lakala laba qofood la kala yahay in lagu kala tago caraadi ama la isku dhaco laakiinse mar haddii ay wixii ay dhammaadaan oo guurka hoos u oo dhamaado hoos u dhammaado mar kasta laba qof oo waxay noqonayaan gurigooda alloo duxaati nolol inay isla qaybsadaan Mhm.
ay noqonayso Mhm.
marka gudka qodbasareedku maslaxadu haddana haddii la dhexa way ku jirtaa haddii la yidhahdo qodbasare hala joojiyo dadku waxay noqonaysa sidee in waxyaabo kale ay dhacaan oo qalaad kale oo inta badan marka waxaan leenahay ani xaqiiqii haddaan fiirsho Mhm.
waa il- wa- adiga maxamed ahaan een, guurkan ma soo martay aniga haddaa weli maxaan ahaan ma soo marin hay ma isku dayin weli laakiinse waxay ahayd eh, agtii ka muxuma xumaan ku sifaynaya Mhm.
laakiin weli aan isku maanan dayin adiga weli iskuma dayan weli Hay. marka hadda maxaa ku tali lahayd aniga waxaan ku tali lahay waxay danta ku jirto haddii aadan awoodin waa inaad nafta cadidin haddii awoodinna Mhm.
mid weyna Guud caadi waa caama loo adana.
jeedaa kii weynaa caadiga inaad si gasho taas ayaan taladii soo jeedi lahay cumar xasan cali waa nin oday ah oo odayaasha muqdisho ka mid a waxaana kala sheekaystay guurkani iyo waxyaabaha keena horta bismillaahi raxmaan raxiim waxaan een, guurka qudbusirada u arkaa horta waa guur iclaam ah oo soo jireen ah oo wakhti badan lasoo isticmaalayey Een, midda kale kelmaddaad ka garanaysaa maqo magacdaa iyo waqbaa baxsho qudbo sir ah marka anugu qud- guurka qudbosirada waxaan u arkaa bulshada soomaaliyeed inuu u yahay lagama maarmaan insi sari sababtaa dadku wax awooda inay si iclaam ah isu guursadaan iyo wax aan awoodin inay inta xaajadooda gaarayaan oo hadda dad- duruuf ay ka- kasii xun bay ka cararayaan oo xaaraan ah guurkani ayaa muddo dheer ka dhex jiray bulshada soomaalida waxaana ku kala aragti duwan qaabka loo marayo culummada soomaaliyeed iyadoo waalidiinta badankoodna aysan jeclayn in gabadhooda lagu guursado hab qarsoodi ah axmed xasan colaad v o a muqdisho
baahida guurka noociisa khudbasireedka ayaa la sheegaa in dhaqaaluhu uu yahay ka ugu weyn hase yeeshee bulshada soomaalida ee qurbaha ku nool oo dhaqaale ahaan ka wanaagsan kuwii dalkii soomaaliya ayaa weli uu guurka noocaasi ka dhex jiraa warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxay noo haysaa saare cabdi axmed oo washington noogu diyaarisay
guurka qudbasirada ama qarsoodigu wuxuu ahaa soo jireen badi xilliyadii hore raggu ay la geli jireen dumarka horay u soo guursaday ama laga dhinto inta badanna diin ahaan lagu kala aragti duwan yahay dhaqan ahaanna dadku ay ku ceebiyaan haweenka sameeya iyadoo gabdhuhuna ay dhici jirtay inay guurka roormada qotamiska iyo masaafaha ay la galaan ragga iyagoo markaasi aan la weydiisan waalidkood haatan oo la joogo guurkan khudbasirada ayaa waxaa la sheegay in tan iyo markii ay dadku u bateen dalalka qurbaha inuu noqday mid deegaano badan ku baahay qurbahana qayb ka noqday nolosha maadaama dalalka qaarkood dadku ay qaataan dhaqaalaha kaalmada dowladuhu ay siiyaan ee qoysaska ay ceerta ugu yeeraan meelaha wakhtigaanse dadku ay ku sheegaan ayaa khudbasirada waxaa ka mida gudaha dalka soomaaliya oo gabdhaha ay qurba joogta dib ugu noqonaya dalka ay suuragal tahay sida la sheegay in haweenku ay si dhabyar u guursadaan ragga mune xasan maxamed waxa ay ka mid tahay dhallinyarada gobolka hiiraan iyadoo si joogto muqdisho ayay iiga warantay aragtideeda waxa sahlaya wakhtigan in gabdhuhu ay guursadaan guurka khudbasirada ah si ka duwan sidii horey loo arki jiray xilliyadii ugu dambeysay oo qurba joogta ay kusoo badatay wadanka waxaa badanayay ee qurbasireedka aadka oo usii badanayay Een, waxaan dhihi karnaa een, ninka marka uu mu- ka yimaado qurbaha oo wadanka yimaado gabadhii oo aanan dhaqaalana haysanin Een, maxaan ku dhaha waxna inta badan aysan waxbarasho adag la gelin oo waxbarasho ayaga ku filan aysan haysanin Een, waxaa suurtagal ah gabadha iyadoo ka cararayso oo hamiga ku hayso inay qurbo aado oo yurub iyo america aado ninka markay is arkayaanba qurbaha ka yimaado yidhahdo waay aniga ingiriiskan ka imaaday ama american ka imaaday gabadhii totally iyagu waxay waxay- waxay waxay aaminaysaa in ninkan haddii uu qurbisireysto ama uu guursado labadaba midkood wadi doono oo u wadi doono mana wadi karo because wuxuu kasoo tegay family wuxuu kasoo tegay qoys iyo caruur oo qurbahaad arti aad og tihiin dhibaatada ay leedahay in qurbo lagu noolaado oo xaas iyo caruur lagu qabo qurbaha dhibaatada ay leedahay aad ogtihiin wuxuu isku isku dayayaa marka intuu maalmahan joogo gabadhaas inuu u been sheego oo been uga sheego maxaa la dhahaa kadibna uu ka tago ama gabadhii ay uur yeelatay xilli dambe reerka ogaadaan ama aysan uur yeelan gabadhii ay hamigeedii iyo mustaqbalkii ay lahayd meesha ay ku baabi'o wadanka aad ayuu uga soo badanaya xiliyadii ugu dambeeyay sahra waana marxalad adag oo gabdhaha soomaaliyeed qaar ahaan gaar ahaan kuwa aanan maxaan ku dhaqaalaha buuran iyo cilmiga badan lahayn looga faa'iidaysto waayo qurbaha ayaa marka loo soo kaco waxaa meelaha laysla xulo wararka ku salaysan khudbasirada ka mid a gobollada dalka maraykanka ah ee dhallinyaradu ay yihiin darawallada gaadiidka taraagyada loo yaqaano kuwaasoo masaafo badan dadku ay sheegaan inay isaga kala gooshaan taasoo keento in qofku uu abuuro qoysas badan oo uu ku yeesho gobollada maraykanka ee uu isaga kala gooshayo maadaama dalkan sharciyan aan la oggolayn guurka wax ka badan hal haweenaya ama xaasa cabdifataax kadhafa waxa uu ka mid yahay ragga iyagu baabuurtaasi wadayaasha ka ah wuxuuna ii sheegay inay jiri karto sida wax loo sheegayo wadayaasha gaadiidkuna ay suuragal tahay inay qoysas badan yeeshaan aaminsanahay qodbashiradu inay wax wanaagsan tahay anigoo iyadoo layga diin badan yaho aana dhahayna anigu macnaha aayaddaas iyo ama xadiiskaas baan u xidsanaya laakiin markii la kay shariica taraaglayda waayo taraaglayda waa dad transportation baabuur ay wadaan afartan iyo sideed gobol oo maraykan ka mid a ayay maraan laanna waa aysan la joogay xaasaskoodii ama xaasba markaas aysan haysanin waxaa wanaagsan inta ay ku dhici lahaayeen xaaraan wax ilaahay xarimay ay ku dhici lahaayeen in gabdhihii xalaash la meertoo la xalaayso taasi marka aniga qodbashirada halkaas waxaan dhihi karaa wax wanaagsan weeye maadaama qofka uu wax dib weyn u keenaya uu kaga fogaanayo waa runo anigu ma jeclay in qofku uu sameeyo uusan samaynin gobola gabdho way la dhasheen oo ma jecla in cidlo laga qodbashiraysto haddana waxaan jeclahay in qofkii maaragtay uu wadadaas ayadaa uu kaga kaga kaga fogaanayo waxa ilaahay xarimay
laakiinse waxaa jira kuwo kale oo iyaguna iska fogeynaya gaashaankana u daruuray eedeymahaasi qabana inay tahay warkaasi midaanan waxba ka jirin sida uu leeyahay xabiib birmad oo isna ka mida isla darawalladaasi wax soomaalidu weligeed ay sheegi jirtay ilaa qarniyo hore hadda xad bayna joogtaa waa maqlaa way ku badan tahay hadda oo track driverska ama soomaalidu gobol walba islaan bay aan la ogeyn bay ku guursaan waxyaalaha noocaas kaleeta waan maqlaa laakiin waxay ila tahay arrintaas inaysan arrin aad u badan aysan ahayn ay tahay wax la boonbooniyey oo aad looga badbadiyey waxa weeye sababtu dadka soomaalida oo waddankan jooga waad ogtahay iyagaa oo dad marka horena dee waddanka sogalootiga ku cusba ahaa wakti badan aan hayn especially track driverka oo kaleeto waa niman twenty four hours shaqeeya oo wadda saaran freeway marka wakti ay gabarta ay ku qarsadaan haddana usoo dhundhuntaan oo fara badanba inaysan heli karin baan aaminsana magaalada nairobi waxa ay wada kulmisay dhalinyaro wada qurbadoora kuwo u soo qaxay iyo kuwo kale oo horay ugu noolaa halkaasi waxaana si lamida meelaha kale ee dunida lagu arkaa ficilo iyo dabeecado kala duwan oo ka imaan kara dad isaga kala yimid gobollo iyo deegaano kala duwan oo mid walbaba maankiisa uu doonayo ubax daa'ir cusmaan waxa ay ka mid tahay wariyaashii muddada ku soo shaqaynayay haatanse waxa ay joogtaa dalka sweden oo ay dhowaantan gaartay waxa aan su'aalay arag iyo maqal inta ay ka warhayso arrinkan iyo saamaynta gabdhaha ku nool magaalada nairobi saaro wax badanaan la kulmay dhacdadii igu yaabka badneed ee aan la kulmay waxay ahayd gabar aada u da-yar oo soomaali ah oo deganaed magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda islii ayaa waxaa ku dhacday in asna wiil dhalinyaraa oo meherxaday kadib markii gabadhii uura ku soo baxay waxaana tix raacay wiilkaas naag kale u qabay naagtuna soomaaliya deganeed waa uu ka qariyey wuxuuna ugu sheekeeyey sida gabadhaasi ii sheegtay meher labaad ayaan samaynaynaa hadhowdii markii guurkeenna uu soo dhow yahay laakiin hadda sababa jira awgood iyo horumari iyo horumarida waxaa yimid ilmo markii ilmihii ay imaadeen wiilkiina naagtii kale ay yacni ku kacday ama ay ku masayrtay wuxuu yidhi aniga maba ku mehersanba sideeda dhanba sheekadii markii la tix raacay oo dib loo raaco gabadha familkeeda imaatay oo arrintii ay sahra dib u qaraxdana waxaa la ogaaday inaan meherba dhicin oo nin shiiq laga soo dhigay yacni oo yacni oo qof xitaa oo ismeherka dhigaya uuna ahayn yacni qof yacni shiiq ah oo khayaano weyn ay tahay dabcan aduu kale dhibaato badan gabadhii kolay cunug bay dhashay kadibna markii iigu dambeysay soomaaliya dib ugu laabatay laakiin kolay dunuubtaas iyo dembigaas waxay u taalaa qofkii yacni shiika iska soo dhigay iyo qofkii raalliga ka ahaa haddii xitaa iyadu beri ka tahay oo iyadu xitaa markaas ay aaminsaneed inay wadadii kolley oo islaamnimada ay marto waayo qudbasiradu sila siiyay dhaantahay sinaday dhaantahay sida kolley diinta islaamku ay sheegayso laakiin waad fahmi kartaa sahra kelmadaba qudbasiro aa lagu yiri maxaa ku jiro qudbasiro maxaa la sirayaa dee xalaa xar cad baa la quutaaye haddii ninkiiyo naagtu israbaa ilaaha afar u baneeyey waxbana yaan lagu xirine waddada islaamka ujideeya hala maro dhinacyada diinta ayaa wadaadadu iyaguna ay ku kala aragti duwan yihiin khudbasirada waxaana kuwa qaarkood ay qabaan xaaraam inay ku tahay sharciga islaamka maadaama ay dhici karto inaanan gabadha la weydiisan cidda ehelkeeda ah xilliga bixinteeda halka kuwa kalena ay qabaan inay bannaan tahay kana fiican tahay in qofku uu ku dhaco dembiyo ka darajo weyn arrinkaasi sida ay leeyihiin kala maanduwanaanshiyahaasi waxa uu keenay sida ka muuqata magaca guurka khudbasirada inuu noqdo mid si hoose oo dahsoon ay labada qofi ay ku heshiiye ay u dhammaystaan hase yeeshee ceebo iyo gadaafo oo ay uga timaado bulshada dhexdeedana ay suuragal ka dhigto xilliyada qaarkood in guurkaasi uu soo bandhigi waayo qofkii sameeyey amaba uu ku guuldarraysto ugu dambayntii waa tahay halkaasi aad naga dhegaysanaysaanna waa v o a washington dhegaystayaal weli barnaamijkeenna waa go-aankaaga ayaynu ku guda jirnaa haatanna kusoo dhowaada heestii mahiigaan iyo fanaanada nimca dareen
haysta mahiigaan iyo fanaanada nimca dareen aanu intaa ku dhaafno haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintiin wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga oo maanta marti noogu yahay kamaaludiin cabdikariim cawke maamulaha akademiyadda tababarka hogaaminta qoyska iyo xalinta khilaafaadka ee aflax oo ka dhisan magaalada boosaaso barnaamijka waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa wariyaha v o eda faaduma yaasiin jaamac aad ayaa u mahadsan tahay ustaad cawke su-aasha ugu horreysa oo aan ku weydiinaya waxa ay tahay maxaa keena in khudbad sireed uu ku yegleelmo qoys ka kooban lamaane aad baa umahadsan tahay waxaan isleeyahay anigu saddex arrimood ayaa keenay tan koowaad waxa weeye asbaab keentay guurka adkaysay yacni guurka ilaahay subxaana watacaala fududeeyey sharciga islaamka fududeeyey axkaam badan ayaa ka hadlaysa waa nidaam iyo caqdi heshiis dhex maraya lab iyo dhadig isla markaana ay la joogaan waalidkii oo weligii ah iyo dadkii markhaatiga ka noqon lahaa haddii marka ilaahay subxaana watacaala baahi buu ku abuuray aadanaha baahidaas waa baahi shahwo ah baahi inuu u baahan yahay inuu ku xasilo qoys baahida asaasiga ah oo bini aadamku leeyahay marnaba kama tegayso iyadoo baahida ay jirto ayaa waxaa jira waxyaalo caqabado ah oo challenges ah oo ka hortaagan qofkii dhallinyarada ahaa inuu xaas noqdo arrinta saddexaad waxa weeye qofkii markii uu xaas rabo inuu guursado caqabadahana ay maaragtay qabsadaan inuu si khaldan u fakaro oo uu gaaro inuu go-aansado inuu guur qarsoodi ah qaato maadaama baahidiisii aada u sarreysa iyo mashaakilka jira uusan xallin karinin ayuu wuxuu qaab negative oo khaldan ku saxaya maxaa keenay ninku isaga oo guurka oo aad og tahay miisaanka uu leeyahay in la weyneeyo in uu si qarsoodiya ku qanciyo gabadhi isagoo la eeganaya duruufo gaara bal arrimaha noocaas noo faahfaaha guurka labaa uqaybinayna qodbasirada waxaa galaa dad badan marka dhalinyarada iyo dadka waaweyn dadka waaweynna way galaan marka tan dhalinyarada waxaa keenaya ninkii dhalinyarada ahaa ee jaamacadda ka baxay ee aada og tahay maanta unemployment rateka amase dadka aan shaqayn inay badan yihiin waxaa haysta challenge ah gabadhii inuu dhaqaalo baxsho oo tusaale ahaan dhaqaalo badan uu bixiyo in lagu khasba isagii taasna ma uu awoodo iyada meherkeeda inay qaaliyeyso waalidkeedna inay dhahaan waxaan rabnaa in la siiyo wax loo yaqaano xarago baad tirahdaan ama ama soor soorye maaha sooryada wax yaroo gogosha lagu bixiya yarad ama xarago ama geel oo kale sidii waagii hore soomaalidu oo tacqiidin jirtay ama u adkeyn jirtay guurka ninkii dhalinyarada ahaa marka baahidiisii iyo labaatan iyo shan sana u gaaray baahidiisiina aaday u sarreysaa wuxuu helayaa gabar sidaas oo kale isaga da-aadiisa ama ka yar oo uu wax u sheegi karo oo uu guursan karo markii labadoodaas qaab negative u galaan waxay keenaysaa inay guursadaan waxaa dhici karta iyagoo xaq isku leh in qaab bulshada heerarkeeda kala duwan ahaan lagu reebo oo wiilka la yidhaahdo ninkaa reer faqiiru ka dhashay ama reer aan waxba ahayn buu ka dhashay adugu waxaa ta reer magacala ka dhalatay waxyaalo dhinacaasoo iyadana haybsooc loo malayn karana way ka jiraan waxaa kaloo iyadana kusii biiraya waalidka dhalay ilmahan fikrad kama siinin tusaale ahaan guurka maba lagala hadlo ilmaha aabuhu kalama hadlo wiilkiisa hooyaduna gabadheeda kalama hadasho sidaa darteed wayna baahi asaasi ah marka gurigii gabadhii aan arrimahaas lagala hadlin oo mustaqbalkeedii futurekeedii ay arrintaas la ignore gareeyo oo aan xog la siinin oo aan fikir ahaan la dhisin waxaa imaanaysa markii ay baahideedii u baahato inay cid uga sheekaysa hesho kabacdi caqligeedood iska maaragtay mutaradid oo noqnoqod weyd gabdhuhu in halkaa ay timaado inuu ka faa'iidaysto oo guursado ardada iskuullada ardada jaamacadaha aad bay arrintaan si daahira weyn bay uga jirtaa aad ayaa u mahadsan tahay ustaad cawke bal iminkana aan dib ugu noqonno dhegaystayaasha khadka telefoonka ku jira walaal magacayga waxaa la dhahaa gubaad axmed waxaan ka hadlayaa walaal waddanka ingiriiska gaar ahaan gobolka scotland waxaan weydiin lahaa horta waan salaamayaa ustaad cawke iyo daadiyaha barnaamijka iyo dhammaan dhegaystayaasha iyo kaqeybgalayaashaba waxaan weydiin lahaa wax ku badan waddanka qurbaha oo badanaa family problem ah kaas oo ah nin wuxuu qabaa xaas ayaa wuxuu guursanayaa gabadh kale gabadha kale wuxuu leeyahay ilmahaaga iyo adiguba laydinma maqli karo ilmahaasna wuxuu u yahay waxaan u ahay abti ama adeer taasaa ilmihii ku weynaanaya waxaa dhici karta in labadii famili ay isku magaalo degan yihiin ama isku xaafadba degan yihiin ama ilmihii iskuolba dhigto waxaa dhici karta ilmayaasha inay isu bartaan asxaab keliya iyo saaxiibo marka maxay noqon kartaa ilmahaasi marka uu weynaado problemka ku dhici doono maalintu aabihiis maqlo dee aaba ahaan u maqlo ahaan u bartay iyo gabadhaas dhibta ku dhacday oo ilmahaa dhashay maxay ka qabtaa diinta islaamka qoyskaasina muxuu noqonayaa dabcan bal guurka noocaan oo kale kaasoo kow haweenta dambiga laga galay maxay noqonaysaa xuquuqda ilmaha markuu ogaado in aabihiis uu abti ama adeer ugu yeeri jiro aad ba umahadsantahay faadumay inkastoo den qurbaha aanan ku nooleyn haddana mashaakilkaas waxaan ka arkaa markay counseling aan u samaynayno online counseling u samaynayno talooyinkooda iyo dhibaatooyinka yurub ka jira ama maraykan iyo galbeedka oo dhan waxaan oran lahaa saddex dhinac baan ka fiirinaya dhinaca koowaad waxa weeye qudbasiradii wixii aan ka sheekeynaynay bay la wadaagaa laakiin waxay la dheer yihiin ilmihii oo isyaqaana iyo ilmihii oo aabihii yaqaana laakiin wax u yaqaana si kale wuxuu u yaqaanaa abti ama wuxuu u yaqaanaa adeer arrintaasa waxay keenaysaa marka problem ilmahan abti su ugu yeerayay oo ilmihii toban sano markuu aabe yacni ilmaha kuma sahlana ma aha wax sahlan ilmaha ay waxa la dhahaa aabanimada iyo waalidnimadu marka waalidnimo isma bedesho ilmaha waxaa khatar gelinaya trauma ku abuuraya khatar maskaxeed gelin kara problem ku noqonaya abtigay ayaa aaba noqday macquul maahan intaa markii qa- maskaxdiisu maxaa yeele ilmaha capacity maskaxeed ma hayo inuu ku taxliiliyo mashaakilka noocaana marka wuxuu leeyahay aniga abtigayu ahaa wa see aabahay ku noqday marka arrintaa isweydiinta isweydiiye problem ay ku keenaysaa ilmahaas muxuu u baahan yahay in qof psychologist ama psychiatriga arrintaa loo sheego oo ilmaha lala taliyo oo wax weyn laga bedelo dhinaca kale hooyada laftirkeeda mas-uuliyadda waxbay ku leedahay haddii ay u sheegtana waxaa dhici karta problem inuu abuurto laakiin in loo sheego ayaa toban jeer ka fiican in laga qariyo markuu weynaado laakiin ustaad waxaa jira qof dhaqaalo haysta baahi ku kalifaysaana aysan jirin oo xaas iyo caruur leh haddana gabar yar oo aan caqligeedu weynayn ama reer faqiira ka dhashay arrimahan oo kale ku sameeya bilo kadib ama sanad kadibna fura arrinta noocaasa xuquuqda aadanaha ama diinta islaamku maxay ka odhanaysaa Een, faaduma aad ba umahadsan tahay waa qodobkan u qaybsaday qeybta labaad ee qudbasrada waxaa sameeya dadka aan isleeyahay een, waxbay haystaan maxaa yeelay isagana challengeska uu ka cabanayo waxaa ka mid a inuu dhaho aniga xaaskayga xaas labaad ima ogola waanan gaaray reerka inuu iga burburo caruurta iga dayacmaana ma rabo sidaa darteed waxaan raadinayaa xal kale marka inuu qudbasiro khalad ah ku dhaco een, arrintaa darteed oo gabar kale uu ka faa'iidaysto gabar kale inuu ka faa'iidaysto oo maxaa la yidhaahdaa problemkan een, een, qudbasirada uu ku sameeyo actigareeyo waxaa dhacda in ma garanaysa hotel la iska dego oo habeen habeen la seexdo oo ay meesha ka maqnaato guurkii in la daahiriyo oo guurkii een, la muujiyo oo durbaan la tumo ay ka maqnaato waxaa kaloo meesha ka maqnaanaysa een, xuquuqdeedii oo ahayd guri inay hesho ay degto waxaa kaloo meesha ka maqnaanaysa wax la yidhaahdo nafaqadeedii waxaa meesha ka maqnaanaysa waxyaalo nafsi ah oo gabadha u baahan tahay oo ah in habeenkii lala joogo oo ay wehel hesho laakiin gabadha een, qudbasirada ku jirta waa iskaabulo haddana xaas inay tahay loo malaynayo waxaa kaloo iyadana kusii biiraysa gabadhan la qarinayo fuujarkeeda oo mugdi u saaran yahay oo tusaale ahaan een, nolosha markay een, sidaas ay ahaato inaysan fahminba macnahe yacni go- qoys faraxsan iyo noloshii saxda ahayd ee bini aadamku ku naaloon jiray inuu qaato Een, ustaad dabcan dhagaystayaal badan ayaa hadda inala jooga bal cabdiweli siciid xaaji axmed ayaa isagana waxaan dareemayaa inuu su-aal rabo inuu ku weydiiyo cabdiweli maxaad arrimahan wada socotay ustaadka aad ka weydiin lahayd khudbasireed marka koowaad waxaan u mahad celinayaa ustaadka su-aasha koowaad ma la odhan karaa barnaamijkan khudbasiraadka ah gabadhu inay gurigooda joogto in gabdhihii dabadda guriga uga baxeen oo meel kasta gabadha iyadoo ama labaatan jira ama iyadoo lix iyo toban jira ama iyadoo shan iyo labaatan jira meel kasta iyadoo ay marayso iyadoo ismaamulayso ma la odhan karaa qeyb weyn bay ka qaadan kadhaa khudbasiraada guurku maadaama uu muqadas yahay guurkan muqadbasiradu waxaan odhanayaa ma ahan muqadas ma aha waa guur ay isku kaashadeen duruuf qofkan isaga haysata iyo qaab khaldan oo uga jawaabayo gabadha waagii hore dhaqan ahaan maysan bixbixi jirinin laakiinse gabadhu waagii hore waxay joogi jirtay deegaan een, gurigeeda inta badan u badnaan jirtay gabadhii markay secondary dhigatay jaamacad dhigatay appointmentiyo iyo ballamo ay gashay waxaa imaanaysa in gabadhii ay een, bixitaankeedii uu noqday joogto arrintaas marka waxay keenaysaa iyadana waxaan isleeyahay problem oo ah in gabadhi xorriyad zaa'ida ay hesho dhinaca marka laga fiiriyo een, timekaas oo uu kaga faa'iidaysanayo een, dadkaas een, ma garanaysaa khaladka ka gelaya xuquuqdeedana dafiraya laakiin taa waxaa iga muhiimsan qofna lama ilaalin karo gabadhan problemka haysta een, nolosheeda baahi weeye baahideeda waxaa lagu xallin karaa in la wacyigeliyo fikirkeeda la bedelo waalidkuna ay u sheegaan inaan maslaxad ugu jirinin guurka qudbasirada ah isla markaana uu khasaaro badan leeyahay nolosheedana ay ay mugdi ku jirayso ilaa intay noosh laakiin soo ma jiraan rag caadaysta arrimahan oo jecelba sanad walba inay gabar yar guursadaan iyagoo aan baahi ku kalifin oo laba xaas ama saddex xaas leh ayay tan afraad waxa ay ka dhigaan mid ay bedbedelaan arrinta noocaas oo kale ka warran ragga qaar baa caado waxay ka dhigtaan inay xaasas badan guursadaan haddii qofku hadduu maalin kasta een, qiyaamaha waad og tahay markii la isu yimaado een, qof- ninka iyo xaaskiisu way kala cararayaan sababta wax kale ma aha dee ninkii xaasas badan ninkii hal xaba ay ku dhegto oo ilaahay subxaana watacala ha u dembi dhaafee een, ka waran ninkii ay soddon dumar ah oo khudbasiro uu ku qabay ay maalinta qiyaama cayrsato xaggee buu gelayaa way kula tahay way dareemi karaan dhegaystayaasha iyo dhegaysanaya culayska intay la eg tahay iyo dhibaatada ku sugaysa aada ayaa u mahadsan tahay ustaad cawke bal iminkana aan dib ugu noqono dhegaystayaasha khadka telefoonka ku jira bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waa cadar cabdulaahi waxaan joogaa boosaaso waxaan leeyahay in badan waxa dhibaatada ku qabta guurkan qabtasiraha waa dumarka sababtoo ah ayadaa guurkeedu uu gaasir yahay marka waxaan dhihi lahaa see looga wacyigelin karaa dumarka maadaama dhibta ayada ay ku dhacayso oo qofka dhinac kasta dhibtoonaya ama ilmaheeda ay dhasho shan iyo lix iyo todoba iyo sideed jir aan aabo lahayn oo aabaheed adeer leh marka dumarkii see looga wacyigelin karaa oo mooralkooda kor loogu soo qaadi karaa iyo macnawiyaadkooda een waxaan kula talinayaa dhaqanka xun ee khudbasirada la samaynayo in ay ka waantoobaan qofkii ay ku adkaato problemkaas aan hadda ka sheekeynayna inuu la talin dalbado isagoon khudbasira samayn dhammaan dhallinyaradana waxaan xasuusinayaa ma ahan inay kugu riixdo een xoogaa dhaqaalaha baa lagu weydiistay inaad gabadhi la cararto oo negative horey aad kaga fekerto laakiin asaaliib kala duwan oo een waasito ah ayaad kula xiriiri kartaa waalidka iyada laftirkeeda waxaan leeyahay inaad boqolkiiba boqol aqbasho marka hore waxaa ka horeysa in waalidka aad isku dayo badan samayso wa- waalidka awowayaasha iyo adeerada iyo tiraahda arrintaana taagan anigu ninkaasaan heshiinay waa u qalmaa inaan isguursano ma ahan in la ii diido een in marnaba aan mar kasta ku talagalno een khudbasirada intaan yarayn karna aan yarayno oo go-aankaas inaan u cararno oo breshar darti ugu cararno inay yaraato ustaad waxaa mararka qaybtood dhacda in dhalinyaradu markay ku guuldaraystaan waxbarashada markay ku guuldaraystaan inay shaqo helaan markay ku guuldaraystaan inay tahriib ama dhoof ay rajeynayeen oo ay waayaan inay markaas guursadaan oo ay fikir ahaan si hoose u guursadaan oo dhahaan xoolana ma haysid wax kalena ma haysid marka waxaad u baahan tahay meelaad fikirka iyo stresska aad iskaga baabi'isid gabadhasi maysan ahayn gabadha waxaa laga yaabaa inay si niyada u guursatay isaguna uu niyada ku hayo kaga gudub arrimahan cakiran aad hees wehel aad kaga gudubto fikirka wax iskaga baabi'iso guurka noocaasi marka muxuu salka ku hayaa faadumay waa run een qofkan markii fikir xun kusoo dhaco tahriib oo kala galo dhoof suga uu yahay sanado badan ayuu wuxuu ku noolaanayaa dalalka qurb een afrikaanka dariska nala ah wuxuu imaanayaa isagoo een in badan fikirkiisa xumaaday niyad jabsan marka uu dalka yimaado marka wuxuu ka fekerayaa inuu dego een duruuf dhaqaale uu ku degama hayo een ma jirto bulsho integration ah oo aada usoo dhaweynaysa waxaaba dhici kartaba in mambuud uu noqdo qof aan la rabin noqdo qofka marka sidaas ah wuxuu helayaa dhinaca negativeka u leexanaya gabdho badan buu sirayaa gabdhaha wuu guursanaya way jiraan dhalinyaro sidaas ah stresska in isku dhaafiyo maxaa yeeley guurku waa lagu xasilaa maskaxdu bedelaa qofka ma garanaysaa positive buu ka dhigaa gabadhan marka uma sheegayaan arrintaana waan aragnay gabdho saasoo kale nala tashanaya weliba kaasoo kale waxaa dhacda inuu dhibaato weyn usii geysto oo yidhahda haddaad itiraahdid wuu iqabaa oo ay sheegtid waxaan kaa gaarayaa go-aan oo waxaan leeyahay ma qabo uurka aan leedahana waa inkiraya gabadhii marka troma iyo problem bay ku noqonaysaa depression bay noqonaysaa oo mn xanuuno psychology ku dhacaya oo maalin walba dhakhtar in la geeya ay u baahanayso cilada haysatana reerkoodii ma oga oo qur-aan baa lagu akrinayaayo maalinba meel baa la geynaya laakiin gabadhan waxaa haysata way depression weye xanuun oo maskaxda ah baa haya oo ka yimid bresharka ay keenayso ustaad cawka aad baa u mahadsan tahay waxaa jira dhegaysto ka cudur daartay inuu codkiisa kusoo bandhigo arrin la soo deristay waa gabar soomaaliyeed waxa ay ku sugan tahay puntland waxa ay fariin iigu soo dirdhay emailka mar dhaweyd waxaana ay u qorayd sida tan waxay tihi marka hore waxaan salaamayaa ustaad cawke faadime yaasiin iyo ka qaybgalayaasha dhegaystayaasha salaan kadib bay tihi waxaa jiray guur qarsoodi ah oo aanu ku heshiinay aniga iyo saygaygu laakiin waxaa caqabad igu noqotay mararka qaybtood ninkaygu waxa uu u safraaday tiri gobolada puntland oo uu xafiisyo ganacsi ku leeyahay safaradaas inta badan waxa uu iga codsadaa inaan u raaco laakiin nasiib darro mar walba aniga ayaa keligay safra isla markaasna toban beri ama toddoba beri kadib mar labaad ayaan keligay safar soo galaa arrintaas ayaan aad uga murugooday waxaan ka cabsi qabaa anigoo uusan ila socon ninkaygu oo maxram la-aan ah inaan shil galo haddii ay dhacdo arrintaasi dembigaasi maaniga ayuu dusha iga saaran yahay mase ninkayga ayaa dayacay mas-uuliyaddiisi maxaanse arrintaas kaga gudbaa een aad baa umahadsan tahay faadumo gabadha dhibkeeda aad baan u dareemaya een waxa weeye een ninkii sowjka uu ahaa ayaa sida khudbasiradii waxay la wadaagtaa gabdhaha een ku nool khudbasirada laakiin iyadu waxay la dheer tahay safarka een qarsoodiga waxay la dheer tahay safarka qiyaastii ninkaas waxaan dareemayaa inuu qarinayo gabadhan xaaskiisa weyn ka baqayo waxaa laga yaaba inu xoogaa haysto ladan yahay waxaa dhici karta in hadday xaaskiisa kala ogaato ay keenayso in ma garanaysaa problem uu yimaado oo reerkaa kala tago nimanka ugu badan ee xaasaska leh ee guurshada khudbasirada waa nimanka xaasaskooda ay aada u masayr badan yihiin ninkan marka arinta khaladka saddexaad oo sii galay waxa weeye safarka ay gashay bilaa maxramka ah ana waxaan isleeyahay diin ahaanna gabadha khatar bay ku tahay inay yeeshana ma aha inay safar maxrama gasho maxaa yeele safarka maxramka ilaahay ba ku maaragtay maaragtay ilaahay baa maaragtay mamnuucay subxaana watacaala marka inay bilaa maxram safar gasho inay iska dayso sidaas anuu qabaa labo inay ka shaqayso hadday tiraahdo dee niyahow xaaskaagii baan hayay isheega banaanka isoo dhigna inuu furaaba dhici karta iyada marka haddii loo sheegay iyo haddii hadda sidaa aad sheegaysaba ay raalinimo ku gashay barnaamijkan waxay dalbatay oo ay gashay inay xuquuqdeedii ay ku istaagto waxay iyadoo ogolaatay wixii ay xaq u lahayd oo dhan inay ka tanaasulsho tanaasulkaas marka ayuu ka faa'iidaystay maslaxadna marnaba uma aha ma aha inaan yani gabadhii inay tiraahdo shahwadaadii iyo ka faa'iidayso laakiin ay waxa ay waayeysa ka badnaadaan waxa ay waayeyso ayaa ka badan oo macaanida guurka ah ay kawa- ka waayeyso khudba sirada waxaa muuqataa in gabadhaasi ay ogolaatay in ay xuquuq badan oo ay leedahay ay lumiso balse waxay tihi waxaa walwal igu haya safarka bilaa maxramka ah ee aan galo marka taladii ugu dambaysa aad siisa dabcan waxaa tihi usoo bandhig arrimahan safar dambana hagelin waxaan kaloo usoo bandhigi lahaa inay ehelkeeda iyo dadkeeda ay arrinta u gudbiso oo ay arrinta ishahaariso xataa haddii la furayo maxaa yeelay safarkaa way ku dhiman kartaa dhibaatooyin badan ayaa kasoo waajihi karaa haddii waxaan kaloo uga digayaa dhammaan dhali- dhalinyarada iyo dadka waaweyn ee ka arrimaha ku lug leh inay ilaahay u toobad keenaan oo ay ka noqdaan xuquuqdan haddii adduunka aan lagu weydiisan maalinta qiyaame laguma baxsanayo xuquuqda aadanaha muddo saddex sana ah ayaad arrintan la talinta qoyska aad ku hawlanay dabcan hadda aragtida ugu weyn oo inoo soo baxda waxa ay tahay in ninku uu muhiimadda siinaayo inuu xaaskiisa koowaad ka qariyo arrintan si uusan qoyskiisa u burburin iyo arrimo dhaqaale mararka qaybtood ma dhacdaa in qoyskii uu siinayo mudnaanta uu kaga burburo arrimahan oo arrintu ay ka fashilanto arrimaha noocaasa ma la kulantay kuwo badan ayaan xal u weynay maxaa yeeley gabadhii waxay leedahay ustaad maba ku kalsooniba maxaa dhacay inuu qarsan karo ninkaan heerka daacadnimo aan u joogay ma aaminsanayn marka iyadii wax badan ayaa maaragtay ka kharimaya waxay maaragtay go-aansanaysaa inay reerkii isaga tagto isaga marka qarintii u qarinayay khasaaro badan buu kala kulmaya waxaa tusaale ahaan mid baa wuxuu ku leey ustaad waan qarsaday laakiin kadib markaan barnaamijka dhageystay ayaan waxaan jeclaaday inaan xaaska la wadaago haddaan la wadaago dhibaata iga imaanaysa ila tali haddaad la wadaagtid way kacaysaa oo way masayraysaa laakiin waxay ka khasaaro badan tahay markii aad kasii qariso haddaad tira walaalay iyadu ay ogaato marka waxaan kula talinaa inuu maaragtay la hadlo oo yidhaha walaalay khalad baan sameeyey waan kaa qarsaday kalsooni darro guurkaasaan sameeyey marka waxaan rabaa inaad arrintaas saa ku dhammaato xoogaa maalmay xanaaqaysaa laakiin markuu ay aragto inuu dhab ka tahay oo wanaag uu ka xigo dee qofna aqbali mayso inay reerkeedii burburiso dadka noocaasi marka ma kuwo caruuro isu lehbaa mase waa kuwo qoysas cusuba waa kuwa ugu daran waa kuwa caruurta isku leh amase la oran karo qoysku labaatan sano u gaaray ninkii marka labaatan sano u xaas ahaa ayay dhacdaa inuu mostly uu xaas labaad guursado marka ilmihii iyo reerkii weynaa oo uu ilaashanayana wuu rabaa waxyaalo ka maqan oo adeeg dheeraad ah oo hooyadu ay ka cajisto maxaa yeele hooyada soomaaliga ah fan badan baa ka maqan oo ku saabsan inay sawjkeeda qanciso marka xoogaa uu arrimaha dareemo reerkan wuu rabaa wuu haysan wuxuuse adeegii dheeraadka ha ka raadsanayaa gabar yar haddii duruufta u ogolaato marka inta badan rag way guursadaan iyagoo si caadiya sharaf leh laakiin kuwa aysan duruufta saacidan amase xaaskiisa ka baqa ayaa jira oo qudbasiradaas sameeya oo dhibaatadaas aan ka sheekaynayni maantay gala
kaasi waxa uu ahaa kamaaludiin cabdikariim cawke oo u waramayey ama barnaamijka wicitaanka waa go-aanka kala qayb gelayay waryahayga v o eda ee magaalada boosaaso halka aad ka dhageysaneyseenna waa v o a washington haatanna waa xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya
anigoo magacaygu yahay xuseen cali cilmi waxaa ka maskaxdayda ka guuxaya sida soomaaliya ay tahay ama ay ku dambayn doonto inkastoo ay jirtay soomaaliya ay soo martay marxalado kala duwan oo oo hadba hab ay soo martay marka maxay ku dambayn doontaa soomaaliya hadba waxbaa jiray hadba waxbaa la wareegayay isbedello fara badan ayaa yimid marka waxaan isleeyahay maxay ku dambayn doontaa had iyo jeer waxaa maskaxdeyda ka guuxay waa sida ay igu badan maskaxdeyda maxay ku dambayn doontaa amase maxay noqon doontaa ama ku dambayn doontaa soomaaliya
magacayga waa xasan axmed cali maskaxdeeda waxaa ka buuxaya horumarka ay samaynayso degmada xagga waxbarashada mareeb gaar ahaan jaamacadaha sanadkan sanadkii ka horeeyey jaamacada saas meesha malayn haddana waxa aan helaynaa jaamaca aad iyo aad u nadiif wal waaweyn sanadkan sanad ka dambeeyana waxaan higi- waxaan rajaynayaa inaan higsano kuwo ka- ka- intaa ka tira badan inay magaalada soo gaaraan ayna horumarkeeda sii bato xagga inay iskuullada bataan ee caafimaadka la kordhiyo ee jaamacadaha meeshaan ku jiisa idaan sida hadda eh, fakultiye eh, oo yara laga helaa fakultiye badan ay ay imaadaan oo aad waxaan magacii waxaas buuxa waxaan mm, banaanka wixii iga baxsan aan sheegi lahay meesha eh, degmada dulsanada aan ku haysto
magacayga aniga waa cabdijimaal macalin axmed waxaa madaxeeda ka guuxaya dhibaatada haysta saxafiyiinta soomaaliyeed sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka inay soo afjaranto ay yaraato weriye la dilay oo lagu dilo soomaaliya sidoo kalena ay joogsato wax walba oo hagardaama ah oo ka hor imaan kara wararka xaqiiqada ay ka teminayaan gudaha dalka soomaaliya sidoo kale madaxa waxaa ka gooxa sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka in dhammaan siyaasiyiinta soomaalida ay fahmaan faa'iida ay u hayaan saxaafadda soomaaliyeed ayna u noqdaan ammaanka koowaad ee ilaalinaya ammaankooda si ay u gutaan waajibaadka qaran horyaala
xubintaasi maxaa maskaxdaada ka guuxaya intaasi aynu kaga gudubno haatanna waxaad ku soo dhawaataan qodobadii wararkayga ugu waaweynaa mar kale inuu isha noo mariyo maxamed cabdisandheere mahadsanid zahra ehelada iyo asxaabta saddex ka tirsan ciidanka booliiska faransiiska oo lagu dilay weerarkii argixisay toddobaadkii hore ka dhacay magaalada paris ayaa ka qayb galay aaska loo sameeyey askartaasi madaxweynaha faransiiska francois olan ayaa hor istaagay naxashka lagu siday meydka askartaasi isagoo ammaanay geesinimadii isaga oo guddoonsiye bilad sharafta ugu sarreysay ciidanka ee waddankaasi waxa uu sheegay in iyaga mahad looga hayo sida uu hadalka u dhigay in xornimadu ay ka qaalib noqoto axmaqnimada waxaana uu sheegay in dadka faransiisku ay u istaageen sida ay uga go'an tahay inay wada noolaadaan ku wada noolaadaan wadajir iyo walaaltinimo
waa tahay maxamed aad baad u mahadsan tahay haatana dhegeystayaasha aan ku soo dhoweyno heeskii basra iyo fanaankii cawaale aadan
heestaasi basre iyo fanaanka cawaale aadan waxay u dambeeyeen barnaamijkii waa go'aankaaga ee dhallinyarada inta haddii la idhaha toddobaadka dambe xilligan oo aan kale aynu kulmi doono ka horna berri aroortii lixda iyo barhka oo anigu waa maxamed cabdi saare cabdi axmed iyo dhammaan saaxiibada v o idinkaga tegaya sidaas iyo cawaysin wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.